أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamul goboleedka gaalraaca somalilan ayaa sheegay inuu wado qorshe uu kusii ballaarinayo xiriirka kala dhexeeya maamulka sayuuniyadda yahuuda howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay wilaayaadka baayo bakool murtadafta gareen ayaa sheegay inuu hadda yahay madaxweynaha maamul goboleedka gaalraaca koonfur galbeed isagoona dhanka kale eedeyn kulul u jeediyey murtad gorgorte kooxda aridada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay doorashooyin gaaleed ku qabanayso gobolka gedo oo ay ka taagan tahay xiisad codaadeed kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii sideedaad muuqaalo lagu bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay xarqaanka iyo iclaansaarka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xalqadii lixaad oo warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka dulqacada kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayeen haatan isagay oo dhan maamul goboleedka gaaloraaca ah ee somalilan ayaa sheegay inuu wado qorshe uu kusii ballaarinayo xiriirka kala dhexeeya maamulka sayuuniyadda yuhuudda haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka faysal mahad soomaali telefishinka iiraan ee bress t v ayaa baahiyey warbixin sheegaysa qorshe maamulka shahadaladirirka ah ee somalilan uu doonayo inuu ku ballaariyo xiriirka uu la leeyahay kan yahuudda sida warbixintu ay ka shanqarisay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka hargeysa ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sare uqaadista xiriirka ay la leeyihiin yahuudda haddii yeman ay xirto ayuu yidhi marinka istaraatiijiga ah ee baab almandeb sida laga soo xigtay telefishinka yahuudda ee kanaalka labiyo tobanaad carqalad kasta oo ku timaada amniga badda waxay ku riixi doontaa somalilan inay yuhuudda la samaysato iskaashi gaari kara ilaa heer isbahaysi oo dhanka amniga ah bress t v wuxuu sheegay in mas-uulkan ka tirsan xukuumadda gaaloraaca ah ee cirro uu xusay in somalilan ay hadda si toosa iskaashi ula leedahay maraykanka iyo imaaraadka carabta islamarkaana ay suuragal tahay iskaashi kan la mid ah oo ay la yeeshaan kayaanka sahaayinada kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta yemen islamarkaana gacansaar kala leh maamulka tehraan ayaa uga digay maraykanka iyo xulafadiisa inay xiri doonaan marinka baab almandeb haddii badda cas loo adeegsado weerar ka dhan ah iiraan iiraan waxay xirtay marinka hurmus ee gacanka farrisi si ay u beegsato maraakiibta xiriirka la leh maraykanka iyo yahuudda sidoo kale xuutiyiinta ayaa horay uga joojiyey marinka baab almandeb maraakiibta xiriirka la leh yahuudda iyadoo kaga jawaabaysa dagaalka ka socda marinka khaza xogahan cusub ee soo baxay ayaa ku soo aadaya xilli dowladda saliibyadda maraykanka iyo sidoo kale maamulka yahuuddu ay ku howlan yihiin dhismaha saldhig military oo ay ka wadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada istaraatiijiga ah ee berbera mahadsanid faysal howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay wilaayaadka bokool iyo baay ciidamada mujaahidiinta waxa ay qaraxa ku weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugayiin degmada berdaale waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada bokool mujaahidiinta waxa ay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay murtad laftagareen ayaa sheegay inuu isaga yahay madaxweynaha maamul goboleedka gaalraaca koonfur galbeed isagoona dhanka kale eedeyn kulul u jeediyey murtad gurgurte cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya markii ugu horreysay ayuu murtad cabdicasiis lafta gareen ka hadlay isbeddelka maamul ee ka dhacay magaalada baydhabo iyo qabsashadii maleeshiyaadka kooxda ridada ee magaaladaasi isagoo waraysi bixinayay ayuu si faah-faahsan uga warbixiyey dagaalkii siyaasadeed ee uu la galay xasan gurguurte iyo guuldarradii maleeshiyaadkiisa ah ee dagaalkii dhacay lafta gareen ayaa ugu horreyn ka shanqariyey inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee maamulka ashadalla dirirka koonfur galbeed islamarkaana aysan xaqiiq ahayn warqad iscasilaad ah oo lagu faafiyey barihiisa internetka sababta ay maleeshiyaadkiisa uga baxeen baydhabo ayuu ku sheegay dhabarjebin lagu sameeyey iyo isagoo u turaya dadka shacabka ah waa sida uu hadalka u dhigay
aniga sida aada la socotaan waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed ee sharciga ah laguna doortay si sharci ahna loo doortay dastuurka ku-meelgaarka ah ee federaalka sharuucda uu ka qabo nidaamka federaalka iyo dastuurka koonfur galbeed lagu doortay sideed iyo labaa waxaan markii horen horey u ahaa madaxweyne waxaana siddeed iyo labaatankii maaj la ii doortay mar labaad madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed oo sharciga ah oo dooran marka waxay igu yeeraysaan mudane madaxweyne xasan gurguurta ayuu ku sifeeyey burcad aan damiir lahayn isla markaana muqdisho ku qafaashay taliyihii maleeshiyaadka asluubta ah oo ay xigtoo yihiin lafta gareen ayaa gebagabadii ka shanqariyey in kooxda riddada iyo hoggaankeeda ay meel xun marayaan isagoo khaa'inimo ku eedeeyey madaxda kooxda ugu sarraysa war ninkaan la hadal waayo ninkiibu ii dhiibi ninkii wuxuu ii leeyahay warnee waxaan kuu sheegay odayga haddii warqadaas aan la soo celinin hadda waadno ciidanaa noo jooga waa la wadaayaa waxaa la geynaa maamaqadiija warqadda maxay ahayd warqad facebooka la soo geliyo iscasilaada ayaa soo geliya cabdifataax bal adeer sug cabdifataax yaan wacaayo cabdifataax warqadda aa geliseen ku celiya ha ka bixinine odaygii baa la haystaaye horta warqadda sidaasay ku timid aadana u xumahay waxaas inaan dadka soomaaliya la wadaago runtii oo dee waxaan ka xumahay nin weyn oo oday ah oo toddobaatan jir ah taliye ciidan u ahaa ninkii wuxuu i leeyahay warnee waxaan kuu sheegay odayga haddii warqaddaas aan la soo celinin hadda waadno ciidanaa noo jooga waa la wadaayaa waxaa la geynaa maamaqadiija oo oday soomaaliyeed oo taliyihii ciidanka asluubta ahaa in madax furasho loo haysto oo bistoolad madax laga saaro uuna madaxweynihii ka saaro ninka saas dhahayn oo madaxweynihi runtii waxyaalaha aan ka xishooday ka mid ahayd aadaan oga naxsanaa magafihii la sheegi jiray oo liibiya oo inta qofka la qabta la dhahayo haddaadan intaas keenin qofkii oo laga qayli siinaayo qofkii ehelkiisaa la tusaayo tii oo kale isoo xasuusisay marka warqadda saasay ahayd saasaana loo soo geliyey waxaan aniga ka ogaa iyo waxaan qorayna mahan wax madax furasho lagu soo ku yimid bay ahayd hadalka murtad lafta gareen ayaa u muuqda mid uga sii daraya xiisadda ka dhexaysa murtadiinta ee ka taagan magaalada baydhabo iyadoona murtad gurguurta weli u suurageli la'dahay inuu doorasho ka qabto magaalada baydhabo mahadsanid cabdiqani kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay doorashooyin gaaleed ku qabanayso gobolka gedo oo ay ka taagan tahay xiisad colaadeed marwaan maxamed ayaa sianba qaadaya war-saxaafadeed uu soo saaray guddiga doorashooyinka kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyey murtad gurguurte ayaa lagu shaaciyey jadwalka doorasho ee maamullo iyo gobollo ay kooxdu ka qaban doonto doorashada uu muranka ka taagan yahay ay ugu yeeraan qof iyo codda jadwalka uu soo dejiyey guddiga doorasho ee uu murtad xasan sheekh maxamuud samaystay ayaa waxaa ku xusan in doorashooyinka khilaafku ka taagan yahay ka qaban doonaan ilaa afar maamul goboleed iyo gobollada gedo iyo banaadir doorashada ay ka qaban doonaan gobolka gedo oo maamulka axmed madoobe ka arrimiyo qeybo ka mid ah ayay ku sheegeen inay tahay waxay ugu yeeraan tan golaha deegaanka waxayna u asteeyeen soddonka bisha julaay degmooyinka qaar ee gobolkan waxaa gacanta ku haya maamulka riddada ah ee uu hogaamiyey murtad axmed madoobe halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin saraakiil iyo maleeshiyaad daacad u ah kooxda gurguurte jadwalka doorasho ee uu shaaciyey guddiga gurguurta ayaa kusoo beegmaya xili mucaaradku shaaciyeen isbuuc gudihiisa ku keeni doonaan nooca doorasho ay doonayaan inay kaga hortagaan kooxda filada fadhida dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ka goos adeegayga gosha u fidiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte kaasoo tobanka bishan mey mucaaradka ku casuumay kulan uu la yeelan doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka mid ah baarlamaanka riddada sidoo kalena ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa tilmaamay inay taas u arkaan mid mucaaradka lagu daalinayo iyo in xukunka lagu soo haysan karo awood ciidan iyo go-aano sharciyeedeed oo hal dhinac ah iyo in la daaliyo mucaaradka laakiin wuxuusan ogeyn xoog sharciyad hal dhinaca iyo mucaaradka oo la daaliyo inaan lagu dhisin kalsooni lagu keeni karin xasilooni lagu dhisi karin kalsooni gasho laguna abuuri karin nabad iyo dowladnimo sida hore loo sheegay nabad waarta kuma dhalata qasab iyo daal ee waxay ku dhalataa hay-ado sharciga iyo dhaqan dowladeed inta ay maqan yihiin heshiisyo siyaasadeed sharciyad iyo is-aaminaad waxaa hadda u muuqda inay xasilooni yihiin waa kumeel gaar maxaa yeelay waxaa maqan hay-adihii amniga waarin lahaa iyo sharciyadii heshiiska kudib u noqon lahayd sidaa daraaddeed su-aasha horteena taalla ma ah oo keliya in laga fogaado qallaase iyo xasilooni darre balse waa sidee loo dhisaa hay-ado dowladeed oo sharciyad ku dhisan marba marka kasii dambeysa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyadoona muddaxileedka murtad gurguurta ay ka harsan tahay wax ka yar laba iyo toban maalmooda mahadsanid marwaan kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey muuqaalkaasi waa qaybtii sideedaad muuqaallo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayay kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib ku soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee baay waxaana muuqaalka lagu arkayaa raashiinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami iyo nidaam ah loo siinayo dadka tabaalaysan ugu horreyn waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo muujinaya sida ay ugu baahnaayeen gurmudka la soo gaarsiiyey iyagoona mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha
magaaga hasan nuuneel araa degankay idaal yaal araa maalinta hadda aan roogo maylka maylka faraxsanaa li dowladda alikii gargaar oo muslimiinta oo ilhaama aan dhisan ani alikii gargaar wala dhibaataysan ee adduunyo akhar anka kaalmay ahayaan yoon ilaahay yaraasu anka abaalgudaa gaalan is ilayka burburiyaa yaa anka mahadnagaa
anumad maamud nuura leere reer idaalow ilaahayaa ka mahadsan walaalkala tuma ka bacda muslimiinta ka mahadsan raashin idaala muslimiintii dhibaatoysanaaytay laka siiy ilaahayaa ka mahadsan walaalkala mujaahidiinta ka mahadsan maybagee ka roogne ulmaado raashinnayn qiibihayd ilaah ka mahadsana ulmaado raashinnayn qiibidi haaf bariise haaf sokore haaf bur'e lamasadha la saliidaa farhad eedan farhad badan yateegigna ilaahay aan ka mahadaan kureed mujaahidiinta oo maylaraa walaayada aan ka mahadnagaan muslimiinta ilaahay maylaraay guul hasay mujaahidiinta guul alla hasay muslimiinta oo maylaraay gaalada barkoono kala dagaalamahayta barkoono muslimiinta dhibaataysan noolayhayt ilaahay aan ka mahadayaan haddaniyo darti aan ka mahadayaan
intaasi kadib waxaa qaybaha dambe ee filimka lagu arkayaa kelimad uu jeedinayo sheekh maxamuud maxamed kariim sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoona dadka muslimiinta ah ugu baaqaya inay allah u laabtaan
geedka araga haytaan dhabkanahaayo waa kalama'a cisiyaan anan lekoyniyo walaana asiibay roobka laantiis anagnaganay abaartaninka dheedi war anan lekoyniyo إلهي إن شاء وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جيلال كان هديرد أريله بلاي أرغايتان وقلنتنا كل كوين نفس تعالى دقالو معنا ما إني واجبه إني أتوب شعنو إلهي نغنو توبة نصوحا توبة إلهي رسما لكوينو إلهي ما هديان ما هداس على كدب رنتي dadka xarakad shabaab mujaahidiin laka maca muslimiinta ah oo geeg walaan argaan hortaankii biyaha muslimiintan gargaaren runtii mayna mudyin mahad xooglana mudyin
maalmihii la soo dhaafay waxa uu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya si xiriir ah u soo bandhigayey muuqaallo taxana ah oo muujinaya dadaalada uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu jiro sida loo samatibxin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga
munaasabadda shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay harqaanka iyo iclaansaarka ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan saadiq muumin ayaa tafaasiisha warkan haya munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa loogu soo gebagabeeyey arday ka qalinjabisay mu'asasada alrabiic ee hoos tagta maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ardaydan ayaa si gaar ah uga qalinjabisay barashada harqaanka iyo cilaansaarka waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan waxaana munaasabadan ka hadlay mucalimadda iyadoona ka warbixisay taariikhda la furay iyo waxyaabihii uu qabtay muddadii uu shaqaynayey waxaan u mahadcelinayaa ummadda nagala soo qayb gashay xafladda lagu karaamaynaya ardada ka qalinjabisay mu'asasada alrabiic qismiga harqaanka iyo qismiga barashada cilaansaarka waxaan leeyahay marti sharafka kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka wilaayada islaamiga hiiraan iyo makaatibtiisa kala duwan gaar ahaan maktabu tarbiya watacliim culimmada salaadiinta nuqabada iyo bahda iclaamka jazaakum allahu khayran intaa kadib waxaan faahfaahin kooban ka bixinaa mu'asasada alrabiic mu'asasada waxaa la furay rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobadii mu'asasada waxaa maamul iyo macallimiinba ka ah gabdho isku tashaday aanan ku tiirsanayn cidaan allah ka ahayn maanta oo ay tahay taariikhda shan iyo tobanka dilqaacda kun afar boqol afartan iyo toddoba waxaan u taagannahay xaflad lagu maamuusayo afartan arday oo ka qalanjibisay qismiga farsamada sagaal iyo toban arday waxay ka qalanjibiyeen barashada harqaanka halka kow iyo labaatan ay ka qalanjibiyeen barashada lansaarka waxay bilaabeen waxbarashada ardada rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobadii waxayna usoo gabagabowday soddonka shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobadii ardadaas waxaan leeyahay waxaad barateen cilmi waxaa idin saaran mas-uuliyad waxaa la idinka doonayaa ugu horeyn inaad naftiina ku anfacdaan ummaddana ugu faa'iidaysaan waxaad barateen macallimiinta idinku dadaashay ee idiin soo gaarsiisay heerkan allaha ka ajarsiiya camalkoodana ikhlaas allah ugu dhigo ugu dambeyn mu-asasada waxay u diyaarisay ardada shahaadooyin iyo hadaayaad dhammaan ardada dhan loogu talagalay wa akhiiran dadka kasoo qeyb galina waxaan u dardaarmayaa kelmadda noogu qoran boorka qeybtiisa hoose adlibu lcilma fain lam tadlibuuhu faaxibuu ahlah fain lam taxibuuhum falaa taqdibuuhum wa aqiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhanka kale qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabisay mu'asasada alrabiic ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka barteen mu'asasada magacayga waa sacdii dayb ogaas ka tirsan ardayda ka qalinjabinaysay mu'asasada alrabiic qismiga harqaanka harqaanka waxaan baranaynaa muddo lix bilood ah haddana waynoo soo gabagabowday alxamdulilaah waxaan ka baranaynaa qismiga harqaanka maclimada kow waxayna bartay sida maxaasahay loo bedelo cirbadda hadday ciladoodo sida maxaasahay loo bedelo maxaasahay sanko sida loo bedelo dunta sida loo gelgeliyo baatiga waxaan ka bilaabnay diracyadu waxaan ku xijinay faashoonka saakooyinka waxaan ku xijinay sida cabaayadaha xijaabada faraashyada ayuu noocaana la baray magacii waa ramle maxamuud cabdilla dhigto muasasada alrabiic oo hoos tagto maktaba tarbiya wa tacliin ee walaayada hiiraan alisaamiya qismiga oo harqaanka harqaanka markaan bilaabeynay kow ayaan ahaay dungiliska iyo badeeleyska ayaan ka bilownay haddana heer fiican ayaan joognaa waa dad maanta waxaa waaye lagu tashanaayo oo bulshada ay ku tashanaysa ayaan ahaay waxaan baranay cabaayada xijaabka si loo talo wax kasta hadda maanta dumar ay ku labisan karaan waa tali karnaa magacayga waa caafiya maanta waxaa halkan nagu soo gabagaboobay xaflad qiimo badan gabagabo inoo aheeday annaga waxaan ka tirsanaa qaybta qismiga cilaanka cilaanka ayaan soo bartay muddo lix bilood ayaan baranayay si wanaagsan ayaan u bartay maalinta imaanaya haddana isku mid ma ihi alxamdulilaah waxaa halkaa ugu mahadcelinaya allah subxaana watacaala inoo soo gabagabeeyey bacdalaahi waxaan mahadcelinayaa macalimiintii juhdiga intaa la eg nagu bixiyey muaasatu rabiic dahab weeye xaqiiqdii iyo farshaxaanadii iyo arsanay dumarkeenna u keentay magacaygu waa raaqiya cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibisay muasasada alrabiic oo hoos tagta maktaba tarbiya watacliim ee walaayada islaamiga ee hiiraan muasasada alrabiic waxaa laga faa'iiday wax lagu farxo oo facaada ugu fanta baa laga faa'iiday muasasadan waa hoygii waxbarashada soo haleela in badan waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable waa muasasadii hoygii waxbarashada qaybo nooc buu kala baxaa sida caleemaha yaryarka caleemaha faashiyoonka caleemaha waaweynka bacweyne iyo bacyaro caleemada kala inta waa nala baray maasha allah maasha allah ku shaqaysan karaa maanta meel oogu bixi karaa meel macalin ka noqodaa laydhaha waa ka noqon karaa magacayga waa uwax sheekh yuusuf oo ka qalijibinaysa muasasada rabiic gaar ahaan qaybta cilaansaarka maanta xalfadeeda aan u fadhino waxyaaba aan bartay waxaa ka mid ah cilaanka sidoo bacweynaha bacyaraha faashiyoonka nuuc walba uu leeyahay shalay ma ahayn mid cilaan saari karayso markaan imaanayay balse hadda meel weliba waan saari karaa aroosyada wax walba waan saari karaya maclimad waa noqon karaa wax kasta waa noqon karaya sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a culimmada iyo nuqubada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyagoona bogaadiyey horumarka waxbarasho ee mu'asasada alrabiic haddii howlahaya walaalayaal oo shaqo la qabanayo rugni waxaa jira asaasi ah oo laga maarmaan ah oo ah asidqu in hawshaa laga rur sheego daacad loo yahay si run ah oo yacni laiskula dhaqmo runtuna ilaahay subxaana wa tacaala waa ammaanay meel walbana way gelaysaa haddii aad shaqo haysid haddii aad cibaadaysanaysid haddii hawl kale aad qabanaysid laabudda min asidq mu'asasadan dhowrka boos ku fadhiso qolashan quruxda badan leh agabkan wax lagu baranaayo la dhigay oo gabdhaha ay ka shaqeeyeen gabdhaha mucallimaad ay ka yihiin mudiir ay ka yihiin ay wax ka baranayaan bacdallaahi waxaa sabab u aan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin ka hor ma jeereen waxaan joognay domestic wax la yidhahdo gabdhaha la barayo oo wax yar laga barayo ragna ay barayna macallimiin u yihiin maanta waxaa ilaahay fadligiisa ah in gabar wax idin barayso mucallim ay idin tahay mudiirna ay idin tahay nasiib aad leedihiin gabdhihii ama mucallimaadka ahaa oo toban bilood ka hor ayaa meeshaan la furay siday mudiiraddu sheegtay khayr allaha siiyo runtii wax weyn ayaa la bartay wax loo baahi qabay oo aad iyo aad ummaddu ugu baahnaayeen oo laga yaabo inay magaalooyin kale u doonan jireen ayaa la bartay ilaahay ayaa ku mahadsan gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim waxaa kaloon u mahadcelinayaa gabdhihii mucallimaadka ahaa ee ku bixiyey juhdiga noo muuqdo ee caalamiga ah ee ku dadaalay gabdhahan muslimaadka ah inay soo saaraan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay maaragtay khayr idinkugu bedelo dadaalka aad wadeen aad la timideenna sii wada ha ka gaabinina muasasada waxbarashada alrabiic ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo waxbarasho ah sida macaahidda shareecada rawdooyinka carruurta iyo qaybaha lagu barto harqaanka iyo cilaansaarka waad mahadsantahay saadaq haatana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lixaad warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa haya
nabadda iyo kala dambeynta ku dheehan ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa bulsho weliba nolol iyo horumar u ah haddii la waayo waxaa dhacaya mid ka duwan taa cagsigeeda sidii horeyba usoo martay deegaanka waqtigii dagaal oogayaashii qabiilka maantaba waa khamiis waa maalin deegaanka show ee degmada jalalaqsi suuqiisa ay isugu yimaadaan dhammaan qeybaha ganacsatada waa maalin uu suuqa ka jiro kala iibsi xoogan maadaama ay ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn ee dhaqaalaha haysta ay usoo dukaamaysi tagaan waxaan socodkayga kasoo bilaabay suuqa xoolaha gaar ahaan qeybta ariga kadibna waxaan soo aaday qeybta geela oo iyana sidaas oo kale si weyn loogu iibsado geela inta aan goobta ku sugnaa ganacsatada waxa ay ii sheegeen in suuqan uu yahay suuqa kaliya ee ka furan deegaan weynaha show ee degmada jalalaqsi marka laga reebo suuqyada beledweyne iyo beriweyne ee ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga waxaan mikrofoonka la dhex qaaday ganacsatada iyo dallaaleyda si aan u soo gudbiyo wax kale iibsiga ka jira suuqa waxaan idin weydiinayaa xoolaha waa la gorgorin jiray gorgortanka adinkuba idinku soo dhammaaday mise waxaa jira dhaqan guur baa jira oo waa laga guuray arrinkaas arrinkaas oo xagga waa laga guuri inta suuqdan waxay tahay saylada oo shan waa la yidhaha saas baan kolgadan anugu waa kaa wixii ku heshiina afartan doolar soddon doolar konton doolar lixdan doolar wax kasta wixii ku heshiina gudana waa sida adeer magacaadi muuse cali ibraahim imise sannadood ayaa dalaal soo ahayd waxaan soo ahay arbacadii oo kublay maqaaligu jaa soddon iyo kow sano soddon iyo kow sano ayaa dalaal soo ahayd isbeddel ma ka dareemaysaa tan iyo waagaas aa soo bilowda ilaa hadda maya waa suuq hadda waa noo fiicanta okay waa noo fiicanta waa naganta ilmaha koriya waayelihii dhalaa joogo kulli caasimad saas baan ku dhaqma
marka nooliga iyo biilka iyo howlihii o dhan waa laga helaa waa laga helaa haa insha allah kuleylkaama hadda sanadkaan jira lama rabo waay marka hadda hadda waxaan idiin weydiinayaa xaaladda hadda lagu jiro xoolaha man raqiisba mise waa qaali xoolaha aad bay u liitaan wax lacagga ma joogaanba ridii weyna ridii toddobaatan la siisan jiray maanta soddon doolar la kala siisto waaya dhulkay tageen labaatan iyo toddoba doolar mataqaana ugu dambays sababta waxaa keenay abaaraha iyo kuleylka faraha badan baahi waaye meel la geeye male meel loo qumiye male dhibaato saasaa jirta dadkii suuqsii loo keenay qaaraaba iska laabtaybo lacag ma joogaan allah rob ha nasiibo aamiin aamiin insha allah ilahay rob ha nasiibo insha allah jazaakum allahu khayr aad umahadsantiin ma sha allah allah yubaarik fiikum ilaahay idin sharfaya waana karaamaysan waqtigiina qaaliga noo warteen jazaakum allah khayr ma sha allah assalaamu calaykum
ana abikir waa abikir abikir jalaaliira abikir jala haa adeer adii dalaaley ataa soo maaha haa imise sanadoodaa dalaaley ahayd soddon sano kasii badan ma sha allah suuqa ku jiri jirtay ma suuqan oo keliya joogi jirtay mise suuqyo kale aadi jirtay meel aan wax ka gadi meel ilaa wala weyn waa ka gadi jiri haye haa dhulka ugu fogaa ee aad dalaal ka soo noqotay halkoobu ah buulburto meeqa sana ayaa jirtaa anigaa haa toddobaatan iyo sideedaan jiraa kow ma joogo waaya ciyaal maa korisaa marka haa waa koriya ciyaalaan koriya haa waaya ciyaalka ah koriso nooligooda ma ka soo dhaca oo ma laga helaa shaqada ahaysa waxba si waayo mar laga helaa waa jirtaa mar aan xabba laga helo eber ku daran waa jirtaa waka dalaalay guryo ka dhistay ganacsiyo waaweyn ka sameeyey guria ma lahayaa guria daash lagama dhiso
sababta waa wax yar adiga hashi bilood saad uqeylin saad uqeylin haddaa haddaa dashbanta saddex boqol buwaa saddex boqol qurac qadiya qurac baabuuraan maba ka badnaba haddaa biriga ma joogno dalaalaan nahay lama neefaa ii joogta aniga lama haddaa ii gadmaan toban haddaa ii gadmaan waa kaas hadda si waaye sidii wax loo arkaa wax loo gadaa laakiin nolosha un ma dhaafsiisna ma dhaafsano oo la gedi ma daash lagama dhisan karo waa walax dhino waa iska siisaan ma
Waaya. marka hadda waxaan rabaa maadaama suuqii show aan joogno ee, geeliina la gadaayo ka waran hadda geela qiimihiisa ma ma qiimo saraba oo qaali miyaha mise waa raqiis hadda intii ka hor eh qaaliyaas ahay sanad abaar aan joognaa hadda waa qababa geeli beeciisa beeca marka hadda hasha ugu qaalisan see loo gadaa hashi ugu qaalisan waa kun iyo walax U- u- halmaa riti dhaarta halmaba jirtee hashi abeerta eh waa kun iyo walax kun iyo walax markii hore kun saddex boqol kun afar boqol kun shan boqol lagada jiri maadaama hadda aad joogtaan een, maamul islaami a kood nooshiin een, bal amniga aad ku ganacsanaysaan ka waran amniga maasha allah waa fiican yahay ha amnigii anaka waa iswaafaqsannahay qayli qayli dhahayna ma taallo amnigaana maamulo anakana waa ogolnahay amniga midka lagu degan yahay suuqdaa lagu joogaa asiga eh maxaa ku gartaa Marka howlahan oo dhan yani amnigaasi hadda ku dhisan Amnigaas yihiin Ee, maba jiri lahaynba ma jireenbo waaka marka maamulkan islaamiga maxaa ugu ducaynaysaa qayr allah siiyo allah noo siyaadiyo ganacsiga waa ninba taagtii iyo tabartii inta aan suuqa dhex socday sidoo kale waxa aan la kulmay ganacsade gaari gacan wax ku iibiya kadibna waraysigan ayaan la yeeshay
xaraash xoolo jaban xaraash yaa kuu duuban mikrofoona meesha ku yaala adi maxaa u dhihi weyse maxaa anmayn er waayay mikrofoonka oo fududa macnaa haye marka maanta dhan ma qaylqaylin karti maanta dhan waga qayli kor aad iyo aad waya adiga gaari gacan baa wadataa gaari gacanaa wada haye waa kaas yani isagaa wax aad ku ganacsataa miya nacam
waya marka maxaa meel u firiisan weyse may meelin fidhi waay hunguri haay haye Ah.
Ha. marka ganacsiga hadda bilow miya mise muddo ayaad wadaa
ad abaaraa wada meeqa sano Eh, waa badanta haye toban sano shan sano ada siniyaal way alaaytahal ka waran nooliga ilmaha iyo quudka iyo wax ma laga helaa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay noo deegay maasha allah sodo maaha ka waran marka kobac dhaqaale ma samaysay markii aad soo bilowday iyo iyo haddeertaan wali ilaahay in alafi alxamdulilah gacanteega jaraan wali ilaahay bi inka dhiibneena waa kaas adiga dukaankaaga waa gaari gacankan dukaankay gaari gacankungu haye meel walba waa la aadaysaa meel kasta ada lutaku dhowe maasha allah haye laakiin dad baa odhanaya soomaali ah tahriib baday ku dhimanayaan waddanka shaqo ma taalana way dhacayaan ka waran aa dadka badda- badda ka dhimadaw maka jaraan aa maxaa dhacay maya dadka badda ka dhimadaw maka jaraan soomali lay ku noolade haye waa kaas marka gaari gacankaagaana ku sabarsan tahay kanga iimaankayga qab maasha allah ilaaha kuu barakeeyo alxamdulilah waa quud xalaale xoogkaaga waa ilaah kuu barakeeyo alxamdulilah waya aa walii jijibi maka jaraan maasha allah marka amniga ku shaqaysanaysiin alxamdulilah amniga ka waran amdi islaamka raayada tawiidka yaa ka dhex jaran alxamdulilah
maasha allah ganacsigaaga si nabadgelyo kugu socdaa
ugu dambayntiina nolosha dhabta ah ee ka jirta deegaanka waa mid ay bulshadeennu ku hoos harsanayso ku dhaqanka shareecada islaamka ee raayada tawxiidka
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xiligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu